sida aada la socotaan waxaa maalmahan jiray mushkilad ku saabsan magacaabistii loo magacaabay guddoomiye maxkamadda sare ee cusub garyaqaan baashe yuusuf axmed xilkiina looga qaaday guddoomiyihii hore ee ahaa garyaqaan ibraahim iidle saleebaan ururka qareennadu waxa uu ka mid yahay ururada madax bannaan ee xirfadlayaasha ah ee shaqeeya ee la shaqeeya garsoorka ururku qareennadu waxa uu garwaaqsaday in arrintaani aysan noqonin sida khilaafyadii hore ee xilalka laysaga qaadi jiray ee awoori jiray ilaa heerkii ay gaartay xilka qaadistii ama mooshinkii baarlamaanka ka dhacay in heerkaasi inuusan gaarin guddiga fulinta iyo dhammaan xubnaha ururka qareennadu waxay isku xil saareen in arrintaani ay ku dhammaato qaab sharci ah iyadoo la tixgelinayo baahida ay shacabka u qabaan garsoorku ay u qabaan iyadoo la tixgelinayo ballanqaadyadii ahaa in uu isbeddel ku samaynayo dhinaca garsoorka uu ballanqaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in uu isbeddel deg deg ah uu ku samaynayo garsoorkii markii aan fiirinnay warbaahinta markii la soo saaray dekreetadaas markii la soo saaray ee xilka qaadista ahayd ee la dhaariyey guddoomiyihii cusbaa guddoomiyihii horena uu warbaahinta uu ka hadlay isagoo dhaliilsan sharcinimada xilka qaadistiisa isagoo dhaliilsan sidaas darteed waxaan xil adag iska saarnay oo aan waajibaad oo juhdi fara badan aan ku bixinnay in guddoomiyaha uu ka tanaasulo war saxaafadeedkii horey uu u bixiyey oo ahaa in uu howshiisii sii badanayo taasoo dhibaato ku ah in mujtamaca baahida u qabo garsoorka u qabo inay caqabad ku noqonayso isjijiidkaasi meesha ka dhalanayo inay noqonayso markii ugu horreysay ee laysku qabsado garsoor inta meel layska qaado ee heer in ay gaarto heerkii ugu dambeeyey inaysan gaarin waa shaqaynaa iyo ma shaqaynaysa inaysan gaarin ayadoo la fiirinayo mar kastaba masaalixda garsoorka iyo ahmiyadda garsoorka uu leeyahay ummadda sidaas darteed waxaan dhowr jeer aan ku noqonnay oo aan la kulannay guddoomiyihii hore ibraahim iidle saleebaan guddoomiyaha wuu ku mahadsan yahay wuu naga oggolaaday in uu si nadiif ah oo sharci ah in uu ku wareejiyo xilka uuna ka tanaasulo diidmada iyo maaragtay in uu ku adkaysto inuu xafiiska kasii shaqeeyo isagoo tixgelinayo waxqabadkiisii muddadii yareed uu meesha joogo intii uu qabtay iyo muskiladda iyo dhibaatada ka imaan karto waxaanu ognahay waxa ururka qareennada uu u dhex galay arrintan waxa ay tahay in la helo in la helo la dhowro masaaliixda ummadda waxaan u galnay arrintaasi oo ururka qareennada uu u galay ayaa waxa ay tahay in ay badbaadaan istraakjarka ama qaabdhismeedka garsoorka inuu badbaado sababtoo ah haddii uu yidhaahdo guddoomiyaha xilku ma wareejinayo waxa meesha yaallo ma aha mana laga hadlaayo muhiimadda annaga ma nagu fadhiyo qasnadaha meesha yaallo iyo kuraasta meesha taallo ee waxa yaallo ee la kala wareegi lahaa waa dacwooyin ay leeyihiin dadweynaha shacabka ah dacwooyinkaasi feelashaasi haddii aysan ku bixin qaab sharci ah haddii aan lagu kala wareegin waxaa meesha ku baaba'ayo xuquuq ay leeyihiin dadweynuhu ay leeyihiin ayaa meesha ku baaba'ayso sidaas darteed annagoo dhowrayna xuquuqda dadweynaha feelasha meesha dacwooyinka ay u yaaleen feelashaasi oo dhan waxay ku beesgaraysan yihiin hanti lacageed feel aan qiimo lacageed lahayn meesha ma jiro feelasha oo dhan waxaa laysku haystaa qof soo dacwooday iyo qof la soo dacweeyey marka si aysan u baabi'in oo jahwareen uusan u gelin oo guddoomiyihii hore maya feelashii ku maqan yihiin maka danbaa weli aysan soo gaarin si aysan u dhicin ayaa waxaan isa saarnay dadaal fara badan in guddoomiyaha arrintaasi diidmada ah inuu ka tanaasulo oo uu diyaar u noqdo inuu wareejiyo xilkii si sharci ah oo nidaamsanna uu ku wareejiyo oo qalbi nadiif ah inuu ku wareejiyo annagoo tixgelinayno midnimada iyo jiritaanka garsoorka sidaas darteed waxaan maaragtay war saxaafadeedkeenna waxa aan ku caddaynayna